ururka gargaar ah uur dhallinyaro oo diiradda saara horumarinta waxbarashada ayaa deeq bugaaga ah oo konta kartoon gaarsiiyey jaamacadda ummadda farceeda galmudug deeqdan buugaagta ayaa lagu talagalay in lagu cawiyo ardayda iyo macalimiinta jaamacadda si kor loogu xujashada kor loogu qaado aqoonta jaamacadaha iyo taniya waxay muujinaysaa dadaalka ururka gargaar ee taageera horumarinta waxbarashada iyo ka qaybqaadashada sare u qaadista aqoonta bulshada reer galmudug taasoo ay weli u baahan yihiin wacyigelintan ka badan oo laga sameeyay deegaanada miyiga ah ugu horeyn ayaa waxaa warbixin ka bixiya buugaagta ay gaarsiiyeen jaamacadda ummadda farceeda galmudug axmed cabdulaahi gaaldiid guddoomiyaha ururka gargaar organisation
cabuduaq waa magaaladii koowaad oo aan u doorannay inaan u soo rarno agabka kala duwan maadaama magaalooyin kala duwan oo galmuduga aan geenayno buugaagtan sababta ugu weynna waxay ahayd oo laanshaha iyo martigelinta ee martigelisay jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee martigelisay waana mar koowaad iyo mar labaadna waxaan ka mahad celinaynaa sida diirneed oo naloo soo dhoweeyey iyo sidii tan iyo intaan safarkaan ku guda jirnay reer cawdaaq iyo maamulka jaamacaddaba ay noo soo dhoweeyeen mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda bakisko africa oo gargaar ka taageeraysa deekhdan inay soo gaarto galmudug sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda waxbarashada galmudug oo runtii aan xubin ka tirsan mar kasta nahay haddaan nahay bahda dhallinyarada gargaar iyo madaxtooyada dowladda galmudug oo ayadana qayb lixaad le ku lahayd distributionkeeda iyo howshan qaybinteeda iyo keenitaankeeda intaba ayaga dhan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo qaabkii wanaagsaneyd ay noola fududeeyeen in alaabtan ay ka imaato u s a maantana ay joogto cawdwaaq ay joogto waxaan rajaynaynaa in akhriska iyo garaadka iyo aqoonta dhallinyarada iyo ardayda reer galmudugba ay kor u qaadi doonto agabkan iyo buwaagtan waxaan dhex taaganahay lebararigii jaamacadda ummadda oo runtii baahiyaha ka jira iyo iyo sida mataqaana waxaa layidhahdaa in la hormariyo u baahan yahay aan indhaheenna ku aragnay maantay haddaan habahda gargaar dee deeqdii ugu horreyso meeshaan keenno iyo shaqadii ugu horreyso meeshaan keenno iyo tii ugu teydii ugu horreysa waa taha laakiin midda ugu dambaysa ma noqon doonto waxaan ballan qaadeenaa in lebararigan library casriya meeshu ku gaari lahay aan ka shaqeyno maamulka iyo annagana iska kaashanno in library ama digital ha noqoto ama bookis ha noqoto intaba in mataqaanaa meesha ugu fiicneed la gaarsiiyo
gabagabadii wadeejinta buwaagta ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha maamulka degmada caabuduwaaq muxiudiin aadan weli isagoono ururka iyo intii ka qayb qaadatay uga mahad celiyey in buugaag intaan la-eg lasoo gaarsiiyo jaamacadda ummadda iyo ardayda dhigata qaybta galmudug ee magaalada caabuduwaaqa awalan waxaan meeshaan uga mahad celinayaa ururka ama hay-adda gargaar ee runtii waxbarashada taageerta ee ka dhisan galmudug oo yacni deeq buugaag ah soo gaarsiisay jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraceeda galmudug oon markhaati ka nahay inay ku wareejiyeen maamulkii iyo madaxdii jaamacadda ay la wareegeen insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inay ardaduna ka faa'iidaysan doonto iyo macallimiinta iyo bahda waxbarashada iyo degmada ku nool guud ahaantooda oo librarigan uu noqdo meel soos oo degmadu ay leedahay weeye sida caadiga ah qof walba u baahan buwaagtaas inuu imaan karo o ka akhrisan karo haddaanu xataa uusan jaamacadda markaas ka mid ahayn ama dadkii hore uga baxay uu yahay ama dad meelo kale wax ku soo bartay ay yihiin in guud ahaantooda dadka maktabadda ay noqoto maktabad ay u soo waxbarasho doontaan ama cilmiga ka kororsadaan ururka gargaarna mar labaad iyo mar saddexaad baa u hambalyaynaynaa waana u mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aada u mahadsantihiin waa muhim waxbarashada in la taageera had iyo goor si ummadda dhibaatada iyo jahliga iyo waxa haysta wax looga qabto urur noocaas u taagan waxaan aaminsannahay ama hay-ad noocaa u dhisan inay tahay hay-adaha ugu macnaha badan ee shaqeeya bulshada u shaqeeya ayaad ka mid tihiin insha allahu tacala waxaan rajaynayaa sablaygan iyo wax ka sii weynna inaad bixin doontaan hadduu allaydmo waxbarashada qaybaheeda kala duwan ah ururka gargaar ayaa waxa uu buugaagtan ugu talagalay in lagu hormariyo akhriska deegaanada galmudug iyagoo oo u qorsheeyey inay buugaagtan gaarsiiyaan qaar ka mid a degmooyinka galmudug